master fred mitiangi oo la hadlayay saraakiisha amniga gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in gacan bir uu ku qaban doono ciddii dayaca sugidda amniga isagoo gaar ahaan caaqiliinta dalkani kenya jiifafka looga yaqaano digniin rasmi ana siiyey mitianga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qulquulatooyin ahli oo halkaasi ka jiro oo dadka rayidka deegaana ay isku haystaan ay tahay mid dowladda looga baahan yahay in looga haro loogana dambeeyo xilligeedana ay noqon doonto mid sharciga dalkani kenya si waafaqsan loogu soo dabaali doono
arrimaha ku saabsan dhulka waxay u taallaa dowladda xuduudeynteeda iyo xildhibaanada deegaanada laga soo doortay waxayna u taallaa guddiga xuduudeynta iyo doorashooyinka xilliga dib u eegista xadadka ayna ka howlgelayaan
ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa gobolkaasi kusii qulqulaya waxayna ku jiraan heegankii ugu dambeeyay iyadoo dowladda dalkani kenyana horaan ay shaacisay inay ciidamo ahliga gobolkaasi kasoo jeeda ay qorayso boqolkii ugu horreeyay in la geeyey qeybo ka tirsan xuduudda kenya ee soomaaliya isku xirto tanina maanta waxaa sii xoojiyey master fred mitiangi oo sheegay in gobolkan ciidamo horla ay keeni doonaan
waxaan kusoo kordhinaynaa ciidamo ku filan dhanka wajeer laakiin waxaan idin leeyahay amniga rasaas iyo hub laguma sugi karo waa inaad garab istaagtaa ciidanka kalena shaqaysaa ammaanka viongozi na wananchi pamoja kuishi kwa amani kuzungumza wakati kuna shida na tushirikiane shaqaalaha gobolada kale dalkani kenya ka soo jeeda ayaa iminka bilaabay inay isaga hulaalaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani gaar ahaan macallimiinta ka shaqeeya iskuullaha dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirta ayaa kusii qulqulaya magaalada nairobi ayagoo ka codsanaya guddiga shaqaaleynta macallimiinta in laga soo bedelo goobaha iminkay ka shaqaynayaan simtia kibjib kamoy oo ka timid countiga karijo saddexdii sane lasoo dhaafayna ka ahayd macallin countiga mandera ayaa ka mid ahayd dadkii ilinta uga qulqulanaysay qaab walba looga soo bedeli laha halkaasi saddexdii maalimood ee lasoo dhaafayna waxay dusha ka soo furtay gawaarida xamuulka keliya haddii ay iga bedeli lahaayeen countigaasi keliya waxaan ahaan lahaa mid shaqeeyo waxaan codsanayaa guddigani in laiga bedelo countiga mandera ma ka shaqayn kara deegaanka dolool oo iminka aan ka imid saddex maalin ayaana usoo safraya tan iyo nairobi gobolkani oo boqolkiiba lixdan dadka ka shaqeeya ee khubarada ay ka soo jeedaan gobolada kale dalkani kenya ayaa iminka u muuqda mid ay kasii hulaalayaan ummadaha kale ka yimid dalka qaybihiisa kale kadib markii cabsi fara badan ay soo gashay dalalan loogu geystay qaybo ka tirsan iskuullada xuduudda kenya soomaaliya dhaco maxamed farax shire v o a garisa